halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkao dhan dhegeystayaasheena sharafta lahu ku soo dhowaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta kuwaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo inoo soo jeedinaya doctor cabdi muuse kadib waxaa inoo raacay cashar inooga imaanaya buugga nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil daadiyaha barnaamijka maanta waa faarax waxaan idin leeyahay dhegeys wacan waxaa kaloo nasiib wanaaga oan idinkugu bishaaraynayna inaad maqli doontaan haysiin dhegoyin u raaxaya dhammaantiin dhegeystayaal waxaynu idiri jinaynaa dhegeys wacan halkaad inagala socotaan waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaalaa fadlan inoo soo qora inala socodsiiya cinwaankeena dib ayaan idinkaga sheegaynaa intaynan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaa leh waxaad ku soo dhowaataan heestan barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn u leh nolosha guud ee dadka waxaanan idiin rajeynaynaa inaad barnaamijkan ka korsan doontaan waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontiina xagga caafimaadka waxaana inoo soo jeedinaya doctor cabdi muuse oo ka hadli doona maanta daaweynta iyo ka hortagga shubanka inta aynan u gudagelin barnaamijkaasi aanu dhegeysanno heestan soo socota
haddaba way fudud tahay habka qofka bini-aadanka marka uu fuuq baxo sidii loogu celin lahaa micnaha wax alla wixii fuuq ay ka baxeen biyola-aanta sida badan waxaa looga hortegi karaa haddii qofku shubanka hayo ama hunqaaca uu hayo marka in loo sameeyo in loo diyaariyo cusbada ee shubanka joojinaysa iyo sokor laisku qasay ama ayagoo diyaarsan ayaa waxaa ka helaysaa meelaha caafimaadka maxaa yeele waxyaalaha diyaar garowgaas oo mataqaanaa looga hortagay shubanka ee adduunka ah waxaa ka mid ah macnaha cusbooyinka biki carbonitiga ee soodumka sokorta iyo kuwo kaloo aada iyo aad u fara badan oo keeni karaya in qofka bini-aadanka maxaadama shubanka biyaha socdo adigu ma gelin karaysid biyuhu waxa weeye maadooyin fara badan ah oo electrolite layiraahda ayaa jiro kuwaasiti oo mataqaanaa jirka nuxnuxsigiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo kaabayaashiisaba ah marka haddii ayaga meesha ka baxaan saanisku waxaa loo yaqaana qofkii waxaa ka lumay maadooyin aad iyo aad u fara badan oo aad iyo aad mataqaanaa jirkiisi uu ugu baahnaa marka waxaa ka mid ah botasimkii sodiumkii glukoskii calshimkii fitaminada qaar ka mid ah waa badyihiin marka aad iyo aad ayaa takhaatiirta u garan karaan markuu qofku macluusha hayso marka kasoo qaado marka ay qofka ku dhacdo anemia ama cudurka mataqaana dhigla-aanta waxaa la ogaanayaa hadba lambarka dhiigiisii oo dhacay in fitaminada qaar kamid ah b one b two disho ama b two alif saa u taqaanidba ama fitamino kale oo jirkiisa ka baxay biyahana markay ka baxaan sidaas mid lamid ah ayaa nafaqooyinka qaar kamid ah ee biyaha ku jiro ayagana jirka aga baxeen waxaas sida aada wax ugu tira ka hortagooda iyo daaweyn la-aantoodaba waxaa weeye mid adiga ku quseyso oo loo baahan cabidda biyo ku-celinta iyo sida looga hortago one litir oo hal biyo ah ayaa waxaa ku qasaysa laba malgacadood oo kuwa cusbada ah oo iyo sokor markaas ayaa walaaqaysa markaas ayaa wixii biyihii ah luxluxaysa biyahaasitu waa inay ahaadaan kuwo nadiif ah oo aada iyo aada mataqaanaa waxba dhibaato aan gaarsin hal meelood mataqaanaa afar meelood meel ayaa waxaa loo baahan yahay shaah ahaan inaa qaadatid maalintii marka jirkaagu biyaha ka baxayaan maxaa yeelay shaah naftigiisu waxa ku jirto sokor ayaa ku jirto sokortaasito waxay noqonaysaa enerja celin ay noqonaysaa digniin ahaan waxaa loo baahan yahay in cusbada aad qasayso in aad qiyaasteeda aad taqaanid haddaa qiyaasteeda aada aqoonin cusbada naftigeeda oo jirkaaga mataqaana ka badisid waxay keeni karaysaa biyaha jirkaagu inay ku celiso unugyada korkooda unugyada korkooda haday ku ceeshana meeshii waxaa ka imaanayo barar fara badan ayaa imaanayo oo lugihii iyo wejigii iyo calooshii marka naftigeeda biyaha la qaadanayo waxaa lagu qaadanayaa ee, mataqaanaa qiyaas ayaa lagu qaadanaya qiyaas la-aanta ayaa waxay keenaysaa dhibaato ka duwan tii hore qofka biyo la-aanta hayso si mataqaana kaboyn kaboyn ah ayaa loo sii siinaya maalintiiba ilaa shan litir ayaa la siinaya ilaa habeenkiiba ilaa uu si caadi ah ugu kaasho qofka ee ballaadhani wuxuu u baahan yahay saddex litir ayuu u baahan yahay macnaha qofka ballaadhan waxaa laga wadaa qofka weyn ee aad iyo aad mataqaana baaxadda jirkiisa u weyn tahay in mataqaana la siiyo maalintii saddex litir ilmaha yaryari wuxuu u baahan yahay in ka yar hal litir maalintiiba si kaboyn kaboyn ah ayaa loo siin karaa maxaa yeelay ilmaha tabar ay ku cabaan biyaha inta badan ay ku xamilaan ee, ma haystaan haddii biyihii aad ka badisid waxa weye waxaaba laga yaabaa mataqaana in uu aad iyo aad ee, dhibaato aaga soo gaarto oo biyihii uu u diido marka waxa weye biyihii marka uu diidayo ma aha micnihii biyihii ayaa jirkiisa qabananine ee waxay tahay awooddii uu jirka biyaha ku siin lahaa cunuga ama uu ku qaadan lahaa ayaa aad iyo aad u liidato oo tartiib tartiib ayaa loo baahan yahay in qofka bini-aadamkii biyihii loo siiyo cuntadana sidoo kale ma aha ilmaha marka cuntada la siinayo in la iskaga wado waxay xamili karaan iyo waxay xamili karan aa jirtaa baaquli oo mataqaana mashaariic ah ama mataqaana ee, bariis la shiida ha ahaato ama galey la shiida aatadha waa siinaya maya meesha uu u baahan lahaa shan qaado lix qaado ilaa iyo toban qaado wax ku- ku filan ah in mataqaana loo siiyo hadaa dhada baaqulig dhanaa siinaya cuntada qaarkeed marka waxay dhibaateysaa qofka biniaadamka jirkiisa marka marka dadka weyn cuntada iska badanya waa aragtay inay qaacan ee ma tagaan marka waxa u keenay ee, cuntada badan oo ay ku sumoobeen ilmihii marka ma xamoodeysaa haddiin wax meli karin cuntada qaar ka mid ah waxay u keeni kareysaa inuu isagana tago saasoo kale matan kusoo celiyo marka looma baahno biyaha badan ee qasabka ah in la siiyo ilmaha
sidaan horeyba idinkugu sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka biniaadamka caafimaad la-aantiisa nolosha waxay gelaysaa khatar waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aad haysaan tala iyo quseeya barnaamijkaasi fadlan inoo soo qorayna la socodsiiya ciwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana kusoo dhawaada heestan
ولدوه كادب ورقدوه وكثيرك بتوابه ولدوه كادب ورقدوه وكثيرك بتوابه وذيقان همامه وقت السبيل waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhawaataan cashirkii inooga imaanay kitaabka nolosha oo inoo soo jeedinay ismaaciil mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay adduunka alle la doortay inta ka horeysana aynu dhegeysanno qasiidadan
u yimaado oo yimaado inuu qaado dadkiisa kuwa qudusan oo nadiifsan oo lagu mayray dhiigiisa sida ciidi bay u nuurayaan waa warkiisa jannada farcad badan una siiyey nolol daa'imida
walaalayaal kusoo dhawaada casharkeenna maanta waxaanu baranaynaa wax ku saabsan oon ka soo qabanayno axdigii hore tanoo ah wax ku saabsan midiidankii la doortay oo nebiyada cishaaya sida haddii aan ka soo qabanno uu horey usii sheegay waxaanu arkaynaa ayadahani shan iyo toban ilaa intaan gaars gaarsin doono oona waxaa qoraan sida tan ciise goortuu ogaaday ayuu halkaas ka tegey oo waxaa raacay dad badan dhammaantoodna wuu wada bogsiiyey wuxuuna amray inay cidna u sheegin si ay u noqoto wixii laga dhex hadlay nebiyada kaasoo ah cishaaya oo leh eeg midiidinkaygii aan doortay kan aan jeclahay oo ay naftaydu ku faraxsan tahay ruuxayga ayaan dul saari doonaa wuxuuna qurumaha u sheegi doonaa xukunka ma uu ilaaqtamaya doono mana qaylin doono ninna cod codkii jidadka kama maqli doono cashuur nabar cosduur nabar lehna ma jibin doono duubalaad qaysanana ma demin doono ilaa wuxuu xukunka u soo bixiyo libta oo qormuxu waxay ku jireen doonaan magaciisa walaalayaal aanu eegno wax nebigan uu horey usii sheegay in ciise siduu u socday uu dadku u boogsinayay laakiin uu weli maaragtaa uu ku lahaa qofna ha u sheegina si ma aragtay ay u ahaato wixii nebiyada ay sii sheegeen asaga wax kastuu suubinayay wuxuu u suubinayay in lagu buuxiyo wixii nebiyada ay sii sheegeen oo mar kasta uu ereygiis dhammaynayay wuxuu lahaa si ay u noqoto waayo asaga ayaa ahaa wax kasta oo laga hadlayay oona ah kan buuxinayo wax kasta oo maanta aan ka akrinayno injiilka ama cutubka ee gospelka la yidhaahdo maantana waxaan arkaynaa inuu ishaaciya wuxuu ka sheegaya uu yahay ninkani nin imaan doono oo ma aragtaa wax kasta asaga ay u furmi doonaan qurumahu iyo waxyaalaha adduunka uuna noqonayo kan badbaadin doono oo jibin doono lafaha weligood adkaa inuu ma aragtay asaga ka buuxsumo waxaanu arkaynaa coosduureedna nabar lehna dooni duban qiiqaysana ma dumin doono ilaa uu xukunka u soo bixiyo libta waxaanu arkaynaa inuu yahay mid oo ilaah badbaadadiisa keenay si ay wax kasta u buuxsamaan oo buuxsan dhowr dheen asaga uu noo hayay bal haddii aan fiirino markuu leeyahay si ay ku noqoto waxaanu arkaynaa xataa haddii aan cutubka waxyaalaha sharciga hore aan sii haysanay dadka qaar waxay ka fikiri karaan bal maxay noqon doonaan kuwii ciise ka hore dhintay ama maaragta aan maqlin buuxinta maaragtay waxyaalaha nebida ay sii sheegeen walaalayaal waxaanu arki doonaa oona aragnay in qof kasta lagu xukumayo camalkiisa iyo sida ilaah u dhowraayo waayo sharcigan iyo waxyaalaha aan hadda aan haysano weligeed way sii jireen siba sidii kale qofka waxay ahayd siduu ugula dhaqmayo iyo siduu u fahmayo laakiin ma ahan miyay jannada geli doonaan iyo m miyay naarta geli doonaan waayo xakiinku dhabta ah waa ilaah ilaaha ogtaas laakiin waxaana idiin rumaynayaa in qof walba lagu xukumayo wuxuu isu haystay waayo ciise masiix ka horo wax kastoo jiray waxaa waaye wuxuu asaga hadda uu buuxinayo waayo asaga wax cusub ma keenin laakiin wuxuu na tusinayaa waxyaalahan sharciga laga suubinayay maxaa loo suubinayay sideen loo suubinaa laakiin sababta ma aha ma suubinaa waa suubinaa waa suubinaynaa haa sharciga waan raacaynaa laakiin sababta aan u raacayna maxay tahay maxaan u raacaynaa sababta aan u raacayna waxay tahay sharciga annagu noo yaallaa inaan ku dhaqanno waayo hadduu sharci jirin dembi ma jiro dembi hadduu jirinna badbaadada ciise ma ma jiri lahayn inuu adduunku yimaado waayo taas waxaanu arkaynaa in qof kasta camalkiisa wuxuu ahaa lagu ekeysin doono intaasna waxaan kusoo gebagabeynayna casharkeenna maanta ee madiidinkii la doortay inuu yahay ciise masiix sayidkeenna weligees jira ee badbaadiyaha
dhegeystayaasheena sharafta labo maanta waxaa intaa inoogu eg barnaamijyadii aanu hawadeedii soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysaan wax tala ama tusaale ah ee ku saabsan barnaamijyadan halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qoray nala socodsiya ciwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad aan idinkugu celiyo codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dibiraday dalmar waxaana idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamada waxaynoo hayay misis niyamango intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno sidaa nabadgelyo